wasaaradda howlaha guud ee koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo akiirtay shirka wadatashiga iyo ansixinta ee ka saabsanaa heer nidaamyada magaalooyinka koonfur galbeedkaasiti oo dareeray muddo saddex maalmood ee heer nidaamyagu cusub iyo weyba walbada uu isku qabado doonay nidaamyada iskararanka magaalooyinka iyo jididka asaasaata weyba uusa nidaamyo doonay habdhismeedka magaalooyinka koonfur galbeed shirka weyba goobro ku haya wasiirka wasaaradda wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale wasiirka wasaaradda howlaha guud koonfur galbeed mudane daahir cabdi cabdilaahi tictor go iyo kulunka kureed weyba isfaahfaahiyay waryaabo loon ku hadalay shirka badanaa hadda koonfur galbeed haddii aan ka soo qaadno degmooyinka population ahaan kordhay mooyaane degmooyinka kale weli sidii isi wan naqshadii berigii dowladii dowladihii oo soo maray sameeyeyna sidood u samaysan aqabad badan ma jirto degmooyinka inta badan laakiin degmooyinka sida baydhabo oo kale oo population ku batay oo dadkii loo soo guurayoo unbaa hadda dhibaatooyinka badan ay ka taagan tahay hadday u badan tahay waa shan degmo ama lix degmo waxyaalahaas meelaha ay arrimahaas ku dhaceen marka insha allah kuwaasna waxaan u samayn doonaa hadii la sida idanka aad sheegteenba waaye waxaa loo samayn doonaa wixii laga maarmo maxaa la yidhahdaa waa la iska dhaafaya wixii aan laga maarin markaas in naqshadeedii iyo la galo iyadoo laga qeybgelinayo dowladdii hoose oo implementationka iskale iyo maxaa la yidhahdaa dadka communitiga markaas meeshaas degan xaafaddaas wax loo samaynayo egladkooda in laga laga laga qeybgeliyo yaan rajaynna hadii la yidhaahdo mar labaad iyo mar saddexaad aada umahadsantihiin hay-adahana de waxaan ka codsanaynaa inay sidaas noola socdaan maxaa la yidhahdaa waana ugu mahad celinaynaa kasoo qaybgalkoodii hay-adihii nala shaqaynayay waay oo aan saaxiibadan ahayn dadka maanta meeshan aan ku casuulinay iyagana inay hay-adihii kale ay gaarsiiyaan wasaaraddana garab lagu siiyo in barnaamijkan saan u qurux badan oo wanaagsan lasoo bandhigay maxaa la yidhahdaa inay inay garab naga siiyaan saas oo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adda u n habitat oo runtii maxaa la yidhahdaa barnaamijkan dhowr jeerna soo waday shuruuc badan ay soo wado maxaa la yidhahdaa ay nala hirgelin rabaan insha allahu tacala iyagana maanaa aad iyo aad ay runtii ugu mahadsan yihiin idinkuna waa mahadsantihiin intii aan ka tagay ira raalli ahaada wasaaradda howlaha guud ee koonfur galbeed soomaaliya weedde maalmaguun kulamo wadatashi iyo ansixin ee ka saabsanay heer nidaamyada magaalooyinka